Maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya kan degmada Darkeenley ayaa olole nadaafadeed ka sameeyay qaar ka mid ah xaafadaha iyo wadooyinka degmadaasi. Ololahan ujeedkiisa waxa uu ahaa sidii biyaha looga saari lahaa qaar ka mid ah wadooyinka iyo xaafadaha kuwaas oo ay xireen biyaha roobka deerta. Cabdulaahi Xasan Afrax gudoomiyaha amniga degmada Darkeenley ayaa ka warbixiyay ololahan.
oo aan maanta isugu nimin biyihii ma- xalay dhacay iyo culeysyadii dhacay in aan xal u helno sida aad haddaba u jeedaan oo baalladan iyo dariiqmankan iyo culeysyadii iyo biyihii xirraa ee iyo guryihii ay ku xirmeen taas waa howlgal aan maanta aan ka fulinay oo aan ku sifaynaynay een, culeysyadii iyo een, caqabadihii xala ka dhashay daadadkii iyo roobabkii oo aan u- xal u helnay waaxda labaad ee xanaano bulsho marka maalmaha soo socdan waxaan ku dadaali doonaa haddii allaha wooda ogolaado inaan sidan iyo si lamida culeysyada jira aan ayagana aan dadka bulshada ee degmada dharkiinle aan la qaybsanno Een, taasna sida aad u jeedaan maantaba een, ama aad goobjoog aad ka u tihiin een, dariiqmanka xirmay iyo ganacsiyada een, sida sharci darrada ah een, iyo dariiqmanka lagu xiraayo in aan arrintaasu waa arrinaan u taagannahay wakhti kasta iyo habeen kastaba sida aad maantaba goobjoogga aad u tihiin wixii nidaam darro ah oo sharci darro ah oo dariiqmanka lagu xiraayo in aan ka hortagta mas-uuliyaddeedu waa mid na wada saaran oo ka maamul ahaan ninka intuu qashin ka soo qaada gurigiisa soo raacinaya dariiqmanka eh, b- eh, gu- dariiqmanka soo dhiga ama biyaha soo raacinaya ceeb wax fiican maaha Maamulka degmada Darkeenley ayaa sheegay in ay joogteyn doonaan ololahan si loo ilaaliyo bilicda iyo nadaafadda degmada.